barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha oktoobar waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan efemyada iyo weliba bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali dotcom idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah garoommada yaryar ee lagu cayaaro kubadda oo ku soo badanaya magaalada kismaayo garoomo cusub aa magaalada kusoo kordhay oo roga marka garoonkaas isugu yimaadeen inay ku wada ciyaaraan dhammaan kooxaha ka dhisan magaalada kismaayo heerarkeeda kala duwan seeri eeda iyo seeri bida iyo seeri siida iyo xitaa odayaasha xaafadda dhallinyarada dadka waaweyn ee cuslaaday jilba culusta looma kala harin waxaad mooddaa horumar weyn inuu sbortska samaynayo sidoo kalena waxaan idiin haynaa dhallinyarada ka shaqeeya magaalada laascaanood dhinaca hargaha oo mid ka mid a uu la sheekaystay wariyaha v o a ee laascaanood hargaha markii hore magaalada aroortii hore baan ka soo guraa aroortii horena waan milxiyaa marka dambe gelinka xiliga duurada qadada la gaarana de waan ka yara nastaayo haddana casirkii markii la gaarana waan u shaqtayaa
dhinaca heesahana waxaad barnaamijka ku maqli doontaan
dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaallay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay huruu tahay
heestaasna goordhow ayay iyadoo dhammaystiraad ka bogan doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
iyadoo hay-adda f b i-du ay heshay ogolaashyo ay ku bilowdo raadinta iimeilla kale oo laga yaabo inay xiriir la leeyihiin baaritaanka adeegsiga iimeilada hillary clinton ay u adeegsatay seerfar gaar ah seefar gaar loo leeyahay markay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ku talinayaan in wakhtiga iyo ku dhawaaqidda baaritaanka ay ahaayeen kuwo ay siyaasadii salka ku hayso baarayaasha f b i-du toddobaadyo ka hor ayay ka warhayeen in iimeyladaasi lagu helay baaritaan gaar ah oo laga yaabo in xiriir ay la yeelan karaan arrinta clinton laakiin aanay sheegin waxa ay ogaadeen ilaa iyo inta laga soo gaaro koob iyo toban maalmood ka hor xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha hay-adda dhallaanka iyo caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee unisef ayaa sheegtay in toddobadii caruura ee dunida ku nool mid ka mid ah ay saamaysay wasakhowga hawadu ilaa lix laab ama wax ka sarreeya heerka caalamiga ah ee u degsan hay-adda caafimaadka dunida ee w h o warbixintan ayaa la sii daayey toddobaad ka hor shirka ay qaramada midoobay qabanayso ee ku saabsan isbeddelka cimilada dunida unisef ayaa sheegtay in wasakhowga hawadu uu sababo dhimashada ilaa lix boqol oo kun oo caruura oo da-doodu ka hooseyso shan sano jir sannad walba
mar kale duhur wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhallinyarada magaalada kismaayo ee xiiseeya cayaarta kubadda cagta ayaa la arkaya iyaga oo xili dambe oo habeenkii ah cayaaraya kubadda cagta arrimahan ayaa ka dambeysay arrintan waxa ayaa ka dambeysay kadib markii magaalada kismaayo laga hirgeliyey garoommada casriga ah ee kubadda cagta lagu ciyaaro dhallinyarada ayaa waxaay kasoo gud kasoo gudbeen xilli adag oo maamulkii al-shabaab ay magaalada ka talin jireen iyagoo markana cayaaraha usoo baxay warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed kadib marxalado kala duwan oo ay soo mareen dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo xilligii ay magaalada ka talinayeen kooxda al-shabaab dhallinyarada magaalada ayaa haatan u muuqda inay si tartiib tartiiba u helayaan xurriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan amaba ay ku ciyaaraan noocyada kala duwan ee ciyaaraha gaar ahaana kubadda cagta magaalada kismaayo ayaa waxaa haatan laga hirgeliyey garoommada nooca roogga ee kubadda cagta kuwaasoo dhallinyarada magaalada u sahlay inay xilliga ay rabaan habeen iyo maalinba ay garoommadaasi ku ciyaaraan kubadda cagta xilliyada habeenkii ayaa garoommada roogga ee ku yaala magaalada kismaayo waxaa lagu arkayaa dhallinyaro koox koox u wada socda kuwaasoo kubadda cagta ku ciyaaraya garoommada waxaana qaar ka mid a dhallinyaradan oo la hadlay idaacadda dhallinyarada ee laantan afka soomaaliga ee v o a ay ku sheegayaan isbeddelka ku yimid noloshooda dhallinyaronimo iyagoo haatan bilaabay inay la jaanqaadaan noocyada casriga ee garoommada kubadda cagta ciyaarta caawa waa sida u jeeda xiisaha badan ay leedahay sidaad u jeedid macnaha waa kan dhallinyartii wax maqan ma jirto wixii timama waa isku imaadeen ma fahanteen ciyaaraha waxa isku imaada waxay tahay sidii shaqaalihii oo kale sidii wax oo kale aarga oo kale sidii suqmugda oo kale adiga wax la soo koobi kara maaha dhallinyarta kulli meesha iskugu imaata wix sports ay dhan maasha allah saan caadi aan maadaama oo rog noola keenay oo macnaha oo ciyaarooyinka markii rog noola keenay aad iyo aad isku bedeleen ma fahanteen aad iyo aadaa loo xiiseenaya saaxib ilaa waxaad dheeli jirta maqrab ilaan kan wax waaye waxaa laga yaabaa siddeed sac sagaal sac weynib inaan ku gaarno ma fahante saas ay tahay weli oo dhallinyarta oo la gaarsiin karin weli ciyaartooyda oo macnaha oo reer waxay gaartay macnaha saacadba saacad in lasii qabsado sidii ilaa magacayga waa macruuf nuur maxamuud meeshan caawa waxa dadka isugu yimid waxay isugu yimaadeen garoon garoommo cusub aa magaalada kasoo kusoo kordhay oo roga marka garoonkaas isugu yimaadeen inay ku wada ciyaaraan dhammaan kooxaha ka dhisan magaalada kismaayo heerarkeeda kala duwan seeri eeda iyo seeri bida iyo seeri siida iyo xitaa odayaasha xaafadda dhallinyarada dadka waaweyn ee cuslaaday jilba culusta looma kala harin waxaad moodaa horumar weyn inuu sportska samaynayo waayadan dambe waayo magaalada waxaa ku soo kordhay roogag dadkii waaweynaa ay shaqaysan jiray xitaa waxay jaanis u heleen wakhti ay kubadda ku dheelaan wakhtina ay ku shaqaystaan dadkii waaweynaa waxay jaanis u heleen fursad ay kubad ku ciyaaraan kuna shaqaystaan wakhtiyada habeenkii runtii aad iyo aad dadka roog waan daawan jirnay laakiin kumaanan ciyaari jirin marka qofka marka la yidhaahdo roog ku ciyaar waxoogaa hamigiisa aad buu kordhayaa waxaad moodaa magaalo dadkana inay aad u jecel yihiin rooga waxaan jeclaan lahayn in laga sii badiyo cabdiraxmaan cali maxamed ilaa saaxib baa ku dhow saaxib caa wallah aad iyo aad inaa rabnaa garoon ku dheelno jawi waa arkay saas oo kacsannahay waxaa u bixi rabnaa koox farjan ah anagana waa ka soo baxnaa farjan saaxib aad iyo aad waa xiiseynaa garoon wallahi billah garoomada farqi weyn u dhexeeya waa arkaysa awal wax ku ili jirin bacad haddana roogaada noo dhigi saaxib aad iyo aad waa xiiseynaa habeenkii ilaa todoba saac ilaa si saac laga tagaa garoomada waxaa la xiraa meesha sideed saac waa kulli waa iskaga dheelinaa garoonka caawa aad iyo aad u wanaagsan yahay garoonkan waa garoommada hadda ku cusub magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda faanoole aad iyo aad baan ugu faraxsanahay roog in noola dhigo dhulkeenna kismaayo wallaahi si aan caadi ahayn baa loo xiiseeyaa habeen walbo waa la ciyaaraa laakiin ani isbuucii afar habeen baa ka ciyaaraa population baa isugu imaado dad dhallinyaraha oo isugu imaado oo kubadda ciyaaro oo zeer a iyo zeer b iyo zeer c isugu jooda dhallinyaradan ayaa marka ay ku ciyaarayaan garoommada roogga ee magaalada kismaayo waxa ay bixiyaan kharashaadka saacadaha ay ciyaarayaan cabdisamed maxamed garoon iyo cabdulaahi maxamuud cali waxa ay ka mid yihiin ganacsatada magaalada kismaayo ka hirgeliyey garoommada roogga ee kubadda cagta kuwaasoo ay xilligan aad u xiiseenayaan dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo
dhallinyarada reer kismaayona waxaa lagu yaqaanaa dhallinyaro aad u cayaarta kubadda kadib markaan aragnay baahiyaha loo qabo garoonmo noocan oo kale ah oo habeenkii iyo maalintiiba lagu ciyaari karo ayaan samaynay garoonkan garoonkan ilaa subaxdii iyo habeenkiiba maalintii habeenkii waxaa ku gala ilaa iyo toban kooxood ilaa labiyo toban kooxood maalmaha holidayga jimcaha iyo khamiistana waxaan bixinaa saacado dheeri ah ayaanu bixinaa oo sarfey ah ilaa iyo lixiyo toban saacadood ayaa lagu cayaaraa marka kooxo kala duwan ayay u samaysan yihiin dhallinyaradu oo heerar kala duwan leh marka way noo yimaadaan galabtii baa lagu cayaaraa subaxdii baa lagu cayaaraa habeenkii ilaa labayo tobanka habeennimo ayaa la cayaaraya marka waa ilaahay mahadiis magacaygu waa cabdulaahi maxamuud cali garoonkan waa garoon dhallinyarada aad u xiiseeyaan waa barnaamijyo magaalada ku cusbaa oo horaan ka jirin oo muddo dhow lagu soo biiriyey aday bil iyo bar hadda kan ugu horreey uu furan yahay wallaahi aad ayaa loo xiiseeyaa aday dhallinyarada toban saac ay yimaadaan ilaa iyo labiyo tobankii habeennimo waa si aan caadi ahayn ayaa loogu baashanaa wallaahi ciyaarta macala hataa daawashadeedii aad ayaa loo xiiseeyaa waa lagu ciyaaraa waana la daawdaa hadda khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhalinyarada shaqeeya waxay ka howlgalaan meelo kala duwan iyaga oo qaarkood ay subaxdii u ka lahaan shaqo ay meel ku og yihiin halka qaar kalena ay subaxdii u soo kacaan si ay shaqo maalmeed u raadsadaan haddaba wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay mid ka mid a dhalinyarada ka shaqaysa haragga adhiga dhallinyarada magaalada laascanood ayaa siyaabo kala duwan u shaqaystaa qaarkood waxay ka shaqeeyaan shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan kuwaasoo iyagu waxbartay halka kuwo kalena aysan shaqooyin ku haysanin gudaha magaalada laascanood ay leeyihiin waxay ka shaqeeyaan cabdiqaadir xasan ibraahim wuxuu ka midka yahay dhallinyarada magaalada laascanood cabdiqaadir ayaa waxa uu iga sheekaynayaa sheekooyinka noloshiisa xagga shaqada la xidhiidha waxaan kaga shaqaynayay muddadii sanad iyo kudhaiyo ka badanba maasha allah adiga wax dhibaa kuma haysto aad iyo aad baan hadda nolol maalmeedkayga iyo wixii iga dambeeya baan wax ugu qabtaa maasha allah adiga waranta cabdiqaadir waxaad ka shaqaysaa een hargaha iyo sida loo hagaajiye iyo haragoo qoyan iyo nin dhallinyaraana waa tahay oo dee camal iyo shaqay ku tahay bal iga sheekeesh een bal marka hore eh, dhallinyarada iyo dadka een ku dhegaysanaya iyo shaqadan haragu qaabkay tahay bal iga waran ii sharax
wallaahi aniga taa hadda wax dhibaa kuma qabo saasay tahayna waan de waan la qabsaday waa shaqo iska wacan oo maanta wax dee soo saar lena igaga soo gelaya saasay tahay hargaha markii hore de magaalada aroortii hore baan kas- aan ta- kasoo guraa aroortii horena waan milxiyaa marka dambe gelinka de- de xiliga duurada qadada la gaarana de waan ka yara nastaay oo haddana casirkii markii la gaarana waan u shaqtayaa habeenkiina de maba lagama shaqeeyo bade intooda intooda badanba habeenkii lagama shaqeeyo waan ka yara nastaa haddana aroortii kalena saan dee maalintii ka maalintii labaad baa haddana s- meesheedan kasii bilaaba shaqadeeda Ma- maasha allah alxamdulilah waxaan dhibaa ku qabo malahan shaqadan aad iyo aad bay ugu fiican tahay maasha allah bal iga waran markaad haragga een isagoo qaabkayabaa laydiin keenaa een qaabkaad u raadiso sida een aad uga shaqayso bal iga sheekeeye sida uu yahay iyo marxaladaha uu mara iyo bal ka war
haa waxaa noola keenaa horta markii saa neefka loogu soo saaro bay islaamuhu iyo ninkii qashay noo- ninkii qashay oo noo keenaa markaa kadib anna waxaan ku sameeyaa waan milxiyaa iyo haddana markaan milxiyo asagoo qoyan baa sidiisa aad haddana bisha shirkada u dhiibaa asagoo qoyan markaan soo qaado waan milxiyaa haddana shan iyo toban maalmood markuu gud ku jiran haddana waan sii cabeeya waan gudbiyaa shirkadii ay hagaajinaysa baan haddana u dhiibaa oo oo saasa ku taallaa
maxaad ka qabataa marka kaba soo qaad aada haraggii laguu keeno oo qofkii aad ka iibsataan een ka waran maxaad ku samaysaana markaad milixda marisaan shaqooyinka kale hadda waxaan arkaa meesha eh, dib aada u fara badan baa yaalla Ma- waxyaabahaad ka qabataan maxay ka mid ah waxaa inta waxaan haa markiisaan oo intaan milixda marin baan waxaan ka eegaya wax hiliba misna oo sentiyo dabada dambe kaga taala waxaasoo dhan waan ka hagaajiyaa soo nadiif baan milxiyaa asoo saafi anigu uu soo baxayo markii dee laga hagaajiyo waxaas haddii aan laga hagaajinna dee wuu qurmayayo wuu wax ku- oo ku dhalayaa dhexe- tixri iyo iyo dhisiis aan dee lagu qaadin karin shirkadda aan ku qaadan karin saasuun ku hagaagaya haddii aan la hagaajinna wuu xumaanaya haddii la hagaajiyana dee wuu fiicnaanayaa marka ma isagoo qalalan baad qaadaan mise isagoo qoyan oo bal iga sheekee asoo qoyan baan qaadnaayo asoo qalalay dee haddaad cid ku fali maysa asoo qoyan baa la qaadaa marka qalaalkiisna dee cid- hadda qalaalkiisaasay taana hadda cidna ma ma iibsato laakiin hadda qoyaankaan iibsanaa anagu qoyaankaan hadda masha- ma- malxa- malxaladaas haddana ku iibsanaa waa garteen sidee baad usoo qaadaa marka eh, qaabkee usoo urursaan
dee waxaan ku soo aruuriyaa islaamahan ka soo aruuriyaa kuwa xaafada iyo kuwa seleeda markaa kadibna dee waan waxaan ku soo aruuriyaa gaariyoon gaariyoon la ku soo aruuriyaa dan markaa kadib waxaan keensadaa meesha aan ku hagaajin lahaa ee aan kaga shaqeyn lahaa baan keenaa
lagu keeno oo haragga lagu keeno imsaad siisataan eh, midhka haragga hadda harga waxaan siisanaa calaamir toban toban kun hadda ta- in dhaweed been tobankaasoo mariyay wuuna qiimo jabay saasa tahay wuuna ku iibsanaa tobankan ku iibsanaa markay kuugu shaqadan oo kale markay kuugu fara badan tahay oo harguhu badan yihiin oo xaafad kasta lagaa soo waco oo lagu keeno waa xiliyadana waa aroortii aroortii hore adi toddobadii ilaa koob iyo tobanadii meelaca baan dee kasoo guraa kuwii dee u baahan hoteelada iyo waxaasoo dhanba markaasaan kasoo guraa wixii ka dambeeyana dee waan hagaajiyaa waa malxiyaa ka waran maalinta ciidda carafo oo kale meel kasta harag baa laga keenayaa xoolihii iyo adhigii dadkao dhan way wada qalanayaan bal ka waran markaasoo kale markaa oo kale saa'id weeye argo weliba dee waxay gaarayaan waxa muddo bil lasoo xarayn lahaa misna ku dhawaad lasoo xarayn lahaa ama maalin qura lasoo xaraynaya saasay tahayna waan waan yar haweenaayo dee in in in yaroo shaqaalaha oo ilaahbay baan soo kaxistaa marka bal ciladaha lagu diida iga sheekeeya markaad haragga doonaysa inaad iibsato oo aad rabto inaad haragga ogaato cilada uu leeyahay iyo qaabka waxaad dadka uga eegtaan bal iga sheekee haragga hadduu mar intuu qalalo qoraxda la dhigo oo dhinacna ka qalalan yahay dhinacna uu ka qooyan yahay cidi dooni maysa qofka waa lagu celinayaa haragga hadda sidiisa kale hadduu haddana dule leeyahay misna uu jeexan yahay qiimihii hore tobanka kun uu ka yaryahay dee sibaayooyinkaas iyo harag jeexan iyo geesaha ka jeexan nama qabsano haragaha wanaagsan waxaan qabsanaa dee oo waafiga ah oo nadiifka kuwa kalena oo ku celinaa dadka
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade intaynaan ciyaaraha u gelin caashay dhinacii heesaha maku nasanaa marka hore heestii hee sidii dhuuxi booraman dhegeystayaasha inta yar kasii maqashin
sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen daxadu ay furu tahay sida dhuuxii boorame dhirtuwada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dhalaalo dhamballadu casaadeen dhaxadu ay furu tahay sidabaad u dhiiganto dhebi baxay la moote waad iigu dheerte sidabaad u dhiiganto dhebi baxay la moote waad iigu dheerte naayihii aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe naayihii aku arkaa wanag dhaxal u yeeshe u yeeshe u yeeshe waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa waanigan dhaqaaqo waan dhoofayaaye axdi meel ma dhiganaa sida dhowl guyoo da'ay ama dhibica roobka tiilaygu dheehe ama lama dheebiyood dulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare sida dhowl guyoo da'ay ama dhibi caroobka tiilaygu dheehe amma lama dheebiyo dhulbiyale ku yaallo webi dhinaca saare doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye doolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafi karaaye
hees aad u wanaagsan bay cashay ahayd sidii dhuuxi boorama oo weliba xasuus badanna leh muuqaal qurux badanna bixinaysa horta fanaanka iyo abwaanka ma isku mid ba haye waxba adigu way kala durugsan yihiin miya waa isku bah laakiin waa kala xirfad siduu ugu luuqeynaya ka hela oo weliba iyadoo muuqaalna waan daawad isagoo ku raaxaysanaya muddo hees aan lagaba soo fakerin hal iyadoo mar- weliba bilaa musiga bay ku qurux badantay markaad iyadoo dadkuna sacabka u tumayaan oo boora maalindhowda kale ka qaaday saas intuu magaalada u fiiriyey haye hal mar daf la soo yiriyo kale u dhadhamaysaa ismaaciilo aad iyo aad haatanna dhinacii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa minneapolis kusoo diyaariyey
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan kulamo xiiso badan ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen waxaase intaa oo dhan ka sii darnay markii macallinkii morinho mar kale calaamadda guduudan loo taagay oo ciyaarta laga saaray dad fara badanna haatan waxay isweydiinayaan tolow ma waxa uu morinho gaarsiin doonaa manchester dhibaatadii uu gaarsiiyey chelsea haddiise aan natiijooyinka ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee sunderland oo gurigeeda kula ciyaaraysay arsenal afar iyo hal ayaa lagaga badiyey arsenal ayaa guusha si dirqi ah ku heshay walow markaad eegto natiijada ay u eg tahay mid ay arsenal gacan sarraysay haddana goolasha ugu dambeeya ee saddexda ah si deg deg oo isu dhadhow ayay arsenal ku dhalisay oo goolasha arsenal min laba iyo laba waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada alexis sanchez iyo olivier giroud oo ciyaarta dib ka soo galay islamarkaasina ahaa ciyaaryahankii wax ka bedelay habka ciyaarta ee arsenal ay u ciyaaraysay manchester united waxay gurigeeda kula ciyaartay kooxda banley ciyaartaasi eber iyo eber ayay ku dhammaatay kooxda manchester united fursado fara badan oo goolo lagu dhalin karay ayay iska khasaarisay ciyaaryahan slatan ibrahimovic ayay suurogeli weysay wax goola inuu dhaliyo oo fursado uu goolo fara badan ku dhalin karay iska lumiyey macalinka kooxdaasi manchester united jose marino ayaa ciyaarta laga saaray kadib markii uu si carale ula hadlay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinaya imaa glentberg waxaana morinho uu haatan la kulmi doonaa toddobaadkan bilowgiisa in ciyaaraha laga ganaaxo dhowr kulan oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn inta ay qaadan doonto waxayna dad fara badan sidoo kale rumaysan yihiin haddii aanay kooxda kubadda cagta ee manchester united wax ka bedelin habdhaqanka morinho inay suuragal noqon karto in kooxda manchester united oo haatan ka sii dhacaysa qaybta sare ee horyaalka dalka ingiriiska ay mar uun habhaban doonto halkii chelsea ay sanad hore haysay tottenham hotspur waxay la ciyaartay kulan adag kooxda leicester city oo iyadu ah kooxda horyaalka dalkaasi ingiriiska haatan difaacanaysa hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala tageen middlesbrough gurigeeda ayay laba yeer kaga badisay kooxda bournemouth watfordna hal iyo eber dirqi ah waxay ku martay kooxda hall city wasbarmij albion oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxaa ku durdurisay kooxda manchester city oo afar iyo waxba ayaa lagu qabtay ciyaaryahan aguero ayaa laba gool oo ka mid a goolashaasi u dhaliyey kooxda manchester city waxaana dad fara badan ay rumaysnaayeen in macalinka manchester city ee guardiola iyo ciyaaryahan aguero ay maalmihii lasoo dhaafay xurgufi dhex martay hase ahaatee sida ka muuqatay wacdaraha uu garoonka la soo galay aguero ciyaaryahankan ma yahay mid lagu sii hayn karo kursiga kaydka liverpool oo iyana la ciyaaraysa crystal palace afar iyo laba ayay ku martay kooxdaasi everton oo shalayto la ciyaartay westham unitedna labiyo eber ayay ku badisay southamptonna waxaa gurigeeda tiro taalle ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee chelsea horyaalka dalka ingiriiska dhinaca kale horraynta waxaa wadajir hoggaanka u wada haya kooxaha manchester city arsenal iyo liverpool min saddex iyo labaatan dhibcood ayay leeyihiin waxayna ku kala sarreeyaan gooldhalis oo manchester city ayaa ugu sarraysa arsenal baa laba ah liverpoolna kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa chelsea-na laba iyo labaatan dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kaalinta sideedad fadhisa oo waxay ka hoosaysaa kooxaha watford iyo everton haatanna waddanka sbain kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo barcelona oo maalintii sabtida ciyaaray ayaa kulamadoodii guulo ka helay barcelona oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda garanada ayaa dirqi hal iyo eber guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee atletica madrid oo iyana malaga la ciyaartay oo gurigeeda iyana ku dheelaysay waxay ku badisay afar iyo laba real madrid na alaves ayay dardartay oo afar iyo hal ayay kaga badisay ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa goolashaasi saddex ka mida u saxiixay shalaytana kulamadii ugu xiisaha badnaa isbain ka dhacay waxaa ugu waaweynaa falarreal oo la jabsaday oo waxaa ka badisay kooxda aibar atletica bilbawna oo sasuuna ayaa hal iyo hal bareejaha ku kacelisay inkastoo kulan xiise badan uu dhex maray kooxaha lesbalmas iyo seltifiga oo waxay ku kala tageen saddex iyo saddex waddanka talyaanigana kulamadii la ciyaaray waxaa ugu waaweynaa kooxaha kubadda cagta ee yuventus iyo napoli oo ku wada ciyaarayay magaalada torino ee kooxda kubadda cagta yuventus laba iyo hal waxaa ku badisay kooxda yuventus maalintii shalayna kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhex mareen kooxaha ac milan iyo beskara hal iyo eber ac milan ayaa ku badisay laziyana waxa ay dirqi labiyo hal ay kaga badisay kooxda sasuula hase ahaatee kooxda sambadoriya oo xalay saqdii dhexe la ciyaartay inter milan waxay kaga badisay hal iyo eber si kooban haddii aan u sheego kala horraynta horyaalka waddanka talyaaniga yuventus labaatan iyo toddoba dhibcood ay ku hogaaminaysaa rooma ayaa ku xigta saddex iyo labaatan dhibcood ayay leedahay halka ac milan ay kaalinta saddexaad soo xidhatay oo labaiyo labaatan dhibcood ay leedahay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aadayu mahadsan yahay maxamuud mascade oo minneabolis kusoo diyaariyey xubintaasi ciyaaraha welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga vio ismaaciil oo gebagabada ayaan kusii shaqaynaa bal hees dabacsan oo dhalinyaraysan dhalinyar mar haddaynu wixii boran soo qabanay Ah.
dhalinyaraduna haatan tagna Hay.
weliban kuwii ugu dambeeyey Mhm.
ayaynu soo qabanayna heestay ku luqayso fanaanada yurubiyan wax filaya london iyo xaggaas iminka haatan jirta waana hees aada u da'yar sooma waana hees aada u da'yaro sanadkan Aad iyo la aad.
qaaday heestan marka heesta maawelo ayaan dhegeystayaasha usoo qabanay
dadaalo kama maydho kama maydho murugado malmaha iskuraayo muddadii baynu gaaniyo itafaqnaa اتعهدنا
اتفقنا
اتعهدنا
ماويل ماويل ماويل ماويل ماويل ماويل midkii aan adduunka oo dhan midkii aan adduunka oo dhan samidheemakaygu raaco maanta meel sanuuni geyso maawilo maawilo maawilo maawilo maawilo maawilo maawilo maawilo midkii aan adduunka oo dhan midkii aan adduunka oo dhan kamidheemankaygu raaco maanta meel sanuuni geyso
heestaas maaweel waxay gebagabo u tahay ee yurub genya ku luuqayso idaacaddayadii duhurnimo caashe cuudi anoo ismaaciil xuseen farjaray idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheereen dhinaca farsamada ayuu noo joogay tan iyo inta aynu afarta galabnimo kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
اتعهدنا
اتفقنا
اتعهدنا